bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanta fayda ha ka dhowaada saaxiib yaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada oonamaadana siinkahay weliba iyo kumadaha horta meesha waxaan ugu baahannahay sida aan rajaynayno guddigan inay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo cadaalad cid walba inay tartumto meesha sanduuqaas in lagu kala baxo laakiin waxaan rajaynayna waxay tahay inay guulku dhammaan doonto insha allah kalsoonida ku qabtaan in sagaal iyo tobanka ay dhacdo maxay lahayd kalsooni aad u weyn aan ku insha allah waxaynu leei doontaa guddiga qabanqaabada doorashada madaweynenimo ee koonfurorsa mar kale diyashaaciyan in yashakoonku ku jarna indiyaasal tumiyanay sagaalka ballowna ka guda jarna doorashada madaweynenimo xillo horeytiisa dijeeriyeeda handheedii afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sheegay in iyo baaritaan yoo ka sameeyeen ciidamadii baydhabo la sheenay kaasoo yeedee tatay ciidamadaas iyo inhaanayo booliise welina baaritaan kale iyo sii wadaan
xaaladda ciidanka waxaan ku dhammaynay naloo sheegay in amisom iyo wasaaradda amniga iyo mataqaanaa ciidamada kala duwan ay ku taliyeen arrintaasi in ciidamada la keeno sida ay noo sheegeen sida dadka u dhigayaan anaga ma galayo sida ayaga noo sheegeen ka oday ahaan markay noo sheegeen arrintaasi waxay kale annaga xaqiijinay inay yihiin dadka biliis ay yihiin aanan ahayn alfa group odayaasha xaqiijinay golaha aqoon-yahanada koonfurorsna waliba yoyinahaan ayuu ku hadleen xaaladda doorashada xilliyo saasoo kale iyo sheegeen inyo ku obsigaban inti mar kale doorashada gadaalandhiida gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo warqata haasaari weliba uuse ka sheegaya in guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya iyo shaqeeyi doonaan islamarkaasi tinishal darowkii horeytiiyon jarna madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelexaab iyo kulan la weeladay saraakiila galmuduge taasoo kula hadalay xaaladda amniyadeed ee shalgadiisan ee meelaseji qodobadaas iyone qodobo kale iyo ka dheegasan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ha ka dhowaada mar kale barnaamijka siyeedka balato milamaad lamada konton miyanay siyeed ku dhegaystayaal intaas waliba iyo haayana qodobadeenka ugu weynay ee barnaamijka kulanka idaacadda warsan qodobkan ka horeeyey waliba useye gudoomiyaha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya shaacir cumar beele iyo waliba uuse ku hadalaya xaaladda qabanqaabada ee doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya meelinka dambeetiyada marayt maro geeguna booqasho kasaani hoolka lanka talagalinyeeda kudhida doorashada madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya dhooga waliba aragayana hoolka qeybooyinka lanka talagala iyo fadheeda musharaxiinta litee baarlamaanka dowlada goboleedka koonfur galbeed guddiga qabanqaabada doorashada iyo naysaas oo kaleeta gola korroogtada odayaalka dhaqanka dhammaan bukaraasi lanka wada talagalay gadoomiyaha ousan ila hadali waliba usiinaya ko usa faahfaahin kubiya haalkiiyonay diyaargarowkiisho aad u mahadsan tahay xusnigo horta holka waa ujeedin indina waa ugu jeedin then musharaxiintii aan ugu talagalnay xildhibaanadii labadan dhinac sidan oo kale xildhibaanadii waxaan uga talagalnay koonfur galbeed boqol soddon afar kuraas waay dhan tan waxaan uga talagalnay dhinacan waxaan uga talagalnay maxaa la dhahaa guddiga doorashada shan iyo tobankii boqol afartan iyo sagaalkaas ay isku yihiin then waxaa xigi doona qolooyinkaas kale oo beesha caalamka xigi doono waxaa xigi doono xildhibaanada federaalka odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ay kasoo qayb galayso iyo martiyaasha martada kale intaasaa musharaxiinta waxaan ugu dalgalnay lix musharax waayo lixdood dhinacana ugu dalgalnay meeshaan ugu dalgalnay la tirada aan ugu talagalnay okay afar boqol iyo somton ugu talagalnay waa nagu filan yahay aad iyo aad waa nagu filan yahay guddiga bal waxaad iiga orantaa guddigiini doorashada maxaa iska bedelay waktigii aad ku dhawaaqdeen sagaal iyo tobanka shaki badan baa la muujinaya oo bulshada ah maxaa iska bedelay
ka guddoon ahaan ilaa hadda wax shaki annaga kulley shan iyo tobankeena wax sagaal iyo tobankaas iska bedelay ilaa hadda maahayn waxaan ku dadaali doonaa hadduu alla idmo sagaal iyo tobankaas inay qabsoomi doonto doorashada dowladda madax doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya insha allahu tacaala haddii ilahi matamado markii u dambeysay warkii aad soo saarteen waxaad ku jiray waxyaabaha dib aad u dhigtaan inay qayb ka ahayd agabkii doorashada qeybihiisa kala duwan in maxaa la yidhahdaa idin dhamaystirnayn marka hadda agabkii laga dhamaystirnay agabkii horta qaarna waana soo gaareen qaarna kulley maanta weli muqdisho maantaan sugeynay laakiin mar aan ismaqalnay wuxuu dhahay berrito waa imaan doonaa agabka ugu dambeeya berrito imaana soo gaarin jacalna haddii ilaa nafta waxaa idin soo ugu gaaray dambeeya oo markii hore u baahaneeda maxaa ka mid ah alaabo badanaa ka mid ah oo annaga nagu seeyo sida kuraastaas hadda caga gadaal yaalan oo kale waa naga maqnaayeen oo boqol boqol iyo labaatan oo kale ah oo kale waanu filayihin maanta laakiin cagab kala maqan oo dhankan iyo beriyayna soo gaarin haddii ilaa nafta noodiista insha allah waxaa maqan maxay yihiin agabka aan loo baahan yahay oo doorashada muhiimka u ah wixii sidii kumbuyuutarada maqan iyo waxaa maqan bahalkii weynaayo oo daabacaadii alaa badana naga maqan iyo waxa lamid ahay insha allah berritayna soo gaarayaan rajaynayna Eh, muddada harsan way kooban tahay marka waxaa dhiman oo agabka ah oo doorashada laga maarmaanka u ah idinku soo gaari karayaan rajaynayna insha allah aad iyo aad baa wakiilanahay inuu soo gaaraan waa gartay Eh, waxaa jirtay musharaxiinta in isbudhacyadii mararka qaar aad samaynayseen oo kale war ay soo saareen waxaa jirtay in guddigana lama tashtaan ay dhahaan marka eh, sharci miyaa jiro oo markii waxyaabahaas oo kale imaanaya in guddiga ah, musharaxiinta la tashtaan horta mar walba waxaa iska qurux badan een in ragga la tashto iska qurux badan tahay laakiin wax sharci noo yaalo in lala tashto ma aha go-aanka guddiga iska leh guddiga go-aanka ugu dambe asaa soo saarahay laakiin qolooyin kale noo imaadeen waa jiraan waana is afgaransiiyo oo waxay ku dhamaatay qurux badan laakiin insha qaabka insha wax u wadaan oo ku qanacsan yihiin aad iyo aad musharaxiinta oo dhan lexdaba ku qanacsan yihiin saan jecelnahay kulli guddigii maxaad rajaynaysaan eh, inay doorashadan u dhacdo iyo feedbackeeda imanka maxaad rajaynaysaa Walahi hadda- heerkee rabtaan inaad gaarsiisaan Marka guddigan horta meesha waxaan ugu baahan nahay sida aan rajaynayno guddigan inay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo cadaalad cid walbana inay tartamto meesha sanduuqaas in lagu kala baxo laakiin waxaan rajaynayna waxay tahay inay guul ku dhammaan doonto insha allah kalsoonida ku qabtaan in sagaal iyo tobanka ay dhacdo intay la-eg kalsooni aad u weyn aan ku qabnaa insha allah waana dhici doontaa
Manhal Written and Internet Service.
mursal Hmm.
haan shidumsada bayaankan emay arjugun oo fartisan vailanta laakiin ku qori Melo atin manhal lera atir fori arig bay baroga magufu hanu bal kora hug mela like gori.
aniina warqad miilkal maha idinku gorow higma allaa ka siiya Harf lu bay barade.
hadiignimada iyo dadaalka Eji kisar hormaray.
haanshilu gorow wal kasto yeehaan Ay gohoreeye en gohormarsan.
bulshoy horu sareenaa Manhal Britain and Internet Service ah ogaada.
insha allah kii dhow ayaw ii Hadalkii aad falaasi ujeedadii.
hal mar lay ada sheegaso Hani aad soo wanaagtay.
haanu kufayli lakiin goraaw Lanki aad horjeeso akhrisada.
horleyku ku gonacaw bulshoy ankaseeda Manhal Britain and Internet Service.
hadal badan haangu buuyaa Manhal Britain and Internet Service.
huulo siin gobodow way ku mid aha qoraalka warqadoo nooc kasta leexsada warqado shalgadadow ku dhulka warqado heliisee iyo haanguri shan ijaarado
malaafdeero yacquub afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba uu si sheegayay in yowadan baaritaano keedin ciidamadii baydhabo la shaali yoon horey tiyo ahaan baarin ciidamadaasiyo sheegeen in booliis yooyin keliya saas oo kaleete golaha afhayeenka dhaqanka weliba uuse ku hadalay xaaladooyinka shalgadiisan ee ka eedan arrimooyinka la xiriira ee doorashada بسم الله الرحمن الرحيم آه، دمان ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa dhammaantooda waa wada salaamaynaa salaam kadib si khaas ah waxaan u salaamaynaa t v-geena faysal iyo adigoo ah kuryihii oo muddo badan soo shaqaynay dhammaantiin iyo camerameenka dhammaantooda waa salaamaynaa salaam kadib runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo aan muddo badan u aamanayn waddankaana u baahan yahay waqti xaadirkan Eh, sida idinka ka warqabteen eh, madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed wuu ka tegey meesha markuu qiimeeyey xaaladda ka jirta iyo haddii meesha ku adkaysto amni darrada ka imaanaysa markuu qiimeeyey ayuu iskaga tegey Eh, asiga keligiisaa tagay dowladnimadii waa hartay waa taagan tahay xildhibaanadii waa joogaan Eh, golihii wasiirada waa joogaan golihii baarlamaanka waa joogaan odayaashii dhaqanka oo marjac ahay waa joogaan shacabkii la xukumayana waa joogaan Eh, keliya waxaa loo baahan yahay in amniga la sugo oo lagu kalsoonaado shacabkana ciidamadooda inay ku kalsoonaadaan runtii beryahan waxaa noo muuqataa xooga yar eh, inay timaaday xooga amni darre oo bambooyin meelo qaar lagu tuuray isku day badan oo lagu carqaladaynayo in amniga la hormeeyo ah marka amniga saddex walxaad ayaa lagu ilaalin karaa amba lagu sugi karaa amniga number kow ciidamada qaabilsan amniga oo u istaaga har iyo habeen waa lagu sugi karaa kan labaadna waxaa lagu sugi karaa shacabka oo la shaqeeya ciidamadaasi oo meelaha hobta laga helayo oo ciidanka ka helayna oo ay shacabka ka helayaan in ay ayaga naftoodana ay iska xil saaraan isla shacabka haddana su-aashaas lamaano wax ku ah shacabka eh, hadda beryahan waxaa la aadeystay in naftoodaba amniga qalqalgeliyaan waxyaalo aan jirin la sheego facebookyada wax lagu qoro nimaan eh, tiitolo aan lahayn idaacadaha laga wareysto oo la leeyahay hebelaan saas yidhi shacba isagoo ah amnigiis laga shaqaynayo waxyaalo amni xumo ay faafinayo Eh, annaga maalintii hadda ciidamo la keenay meesha ciidamadii markii la keenay annagoo odayaashii ah wakiilna ka ah shacabka ayaa u doori haynaa maalin walbaba hortaagan wasiirkii amnigayaa la shiri haynaa waxaan la shiraynaa go- eh, madaxweynihii waxaan la shiraynaa amisom sababa loo keenay ciidamadaas waxay yihiin ayaana loo soo sheegahayaa waa odayaasha guud ahaanna maraan u tagnay marna waxaa waaye guddiyaan u saarnay ma lagaa sugayo arrintii iyada ahayd waxaa bilaawatay in xooga yar magaalada nafteedaba kaxayso shacabka waxaan ugu baaqaynaa waxaa u xil saaran mas-uuliyadna ka saaran tahay amniga ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo dad siyaasiyiin ah i dad odayaashooda dhaqanka ah marka waxaan ugu baaqayaa inay walaahowga badan ay joojiyaan Eh, markii walaahowgaas ayaga joojiyaan waxyaalaha ay tabanayaan la arkana dadka ugu fudud oo ugu dhow odayaasha dhaqankooda arrinta ciidanka maxay ku dhamaysteen
xaaladda ciidanka waxaan ku dhammaynay naloo sheegay in amisom iyo wasaaradda amniga iyo mataqaanaa eh, ciidamada kala duwan ay ku taliyeen arrintaasi in ciidamada la keeno sida ay noo sheegeen sida dadka u dhigayaan anaga ma galayo sida ayaga noo sheegeen ka odayaan xanta ka oday ahaan markay noo shee- sheegeen arrintaasi waxay kale annaga xaqiijinay inay yihiin dadka biliis ay yihiin aanan ahayn alfa group odayaasha xaqiijiyay haddana waxaan u saarnay guddi sagaal oday ah oo dabagal ah arrintaas daba joogo marka hooshii annaga ka shaqaynayna hadday dhanka kale caano haddaad inta ii soo dhigto eh, bikeeri biyaana inta ii soo dhigto ee, qof kale intuu yimaado bakeerigii biyaha haya iyo bakeerigii caanaha isku qaso caanihiina wa- wa- caano waay lama dhihi karo biyihiina biyi waay lama dhihi karo waxay oo dhan waa qasmeen shacabka waxaas samayntooda inay iska daayaan waa dhihi lahaa annagaa ka shaqaynayna dantooda annagaa ka shaqaynayna odayaashiyaa nahay annagaa u siman annagaa kursi rabeen annagaa lagu laba garbood u siman ah marka hanooga sugaan waxyaalahaas waa lagu jiraa waa laga shaqaynayaa i dowladda dhexe federaalka ayaa wadahadalkeeda socda macnaha in la celiyimaa laga shaqaynaya in la celiyo inba in eh, loo daayo sababta loo keenayba hadday cadtaato xumaanba ku jirin oo cidba taarkaad ku ahayn wax diilay ma leh ciidamo waa ciidamadii oo oo soomaaliyeed waaye laakiin waxaa la diidaa waxyaalaha laga orinaya waxay tahay waxa aan meesha ma ku jiraan ee waa ku jiraan ah waa ku jiraan ee kuma jiraan ah, halkeedana annaga ku- ka shaqaynayna oo guddiyaaba u saaran marka doorashada muddo saddex jeer ay ugu dhacday hadda sagaal iyo tobanka la ballansan yahay marka odayaasha dhaqanka ah maadaama aatiin ma aaminsan tihiin in sagaal iyo tobanka doorashada ay dhexi karayso wallaahi runtii annaga waxaa baramnay todoba iyo tobankii nofembar inay doorashada dhacdo laakiin markaan aragnay dhibaatada jirto xoogaa isbarbaryaaga xooga yara iskhilaafka annagoo rabna doorashada meesha ka dhacaysa doorasho taariikhi ah inay noqoto doorasho oo xur iyo xalaal ah inay noqoto annagoo ka eegayna dhaman dhankaasi ayaa waxaan dhahnay doorashada hadda ma qarsoomaysa dib xoogaa loo dhigo ma mudaynin annaga maalin ma dhihin laba maalmood ma dhihin bel ma dhihin waxaa shilada keligeeda waxaan fiirinaynay system systemka ku qabsoomaysa doorashadaas ayaan fiirinaynay hadda waa noo muuqata sidii ay ku qabsoomi lahayd sagaal iyo tobanka inay dhacdaan jeclahay maxaa yeelay saddex arrimood oo waaweyn aa meesha ka baxday oo mush- mashaakil badan abuureysa ayaa ka baxday marka anaga dhahayna dib ha loo dhigo madaxweynihii hore koonfur galbeed waa taagan waxaa taagnaa oo muhi- qodobka weyn kale lama ahaa xildhibaanadii oo wadanka laga musaafiriyay ka maqanayo ayaa ahayd eh, qodobka saddexaad wuxuu ahaa dad musharaxiin ah oo badan oo haddana iskhilaafsan ayaga naftooda iskhilaafkaasi dadkan waa ogtahay beelad ayay ka wada yimaadeen nin walba beelo dabada la galaa si ay arrintaas u dhicin marka waxaan dhahnay eh, ama la helaa fataro yar oo xasilooni waarta lagu dooran kara oo ninka madaxweynaha soo baxana madaxweyne lagu wada qanacsan yahay ay ku noqotaa sidaasaan ula jeeda hadda waxay noo muuqataa waxaa musharaxiintii badnaa meesha waa ka baxeen waxaa soo hartay lix musharax ayaa hayna hadda sida naloo sheegay oo haystaan shahaadadooda wixii allaale wixii shuruudaa loo dejiyey haystaan waa noo muuqataa waa soo baxada Eh, waxaa meesha ka baxay eh, xildhibaanadii oo maqnaa xildhibaanadii oo ku sugan hadda ma- meeshii looga talagalay koonfur galbeed ku sugan gaar ahaan magaalo madaxda eh, gobolka baahi ay ku wada sugan yihiin tiina waa arrin oo soo dhaweynayso oo dib u dhacaasi sagaal iyo tobanka inay yimaadin inay nimaanin ay taabagelinayso waaye marka sidaas daraaddeed annaga waxaan qabnaa sagaal iyo tobanka inay doorashada dhacdo waxyaalihii caqabadihii badnaa oo la xaaraaray hal caqabadaa jirta hadda oo doorashadaasi halkaasi caqabad waxaa waaye eh, dowladdii federaalka nafteeda ayaa farahaas kula jirta inta ka horaa waxaa la yidhi wiil iyo gabar oo isla dhasheen ayaa badarka layskuga dari jiray yaa la yidhi gabadha marka wiilka waa ka boogtaa labada gacmooda ku xuntaa markaasuu yidhi aabba wiil gabadhan ha la iga bedelo aniga aabbihi wuu xanaagay waryaa gabar wiil wax ka boobaysa weligeeda lama sheegina nacas yow aamus Ma- waa warkii ku celceliyey waa ku celceliyey maalintii dambe aabihii wuxuu yidhi hebleeyo ha labadan wiil ninba xeeradiis wax ku sii yidhi Gab- nin kastaba xeeradiisa wax lagu siiyo gabadhii keligeedaa la siiyo gabadhii oo wuxuu arkay gacantaana ku cunaysa tana ku cunaysa tana ku cunaysa markaasuu yidhi aabo day wixii aniga igu haysa ee ayada isku haysa buu yidhi yaa ka boobaysa ayada leyba waaye hadda wixii koonfur galbeed markii hore faraha la soo galay ayaa ayaga isku haayaan oo madaxweynihii ku tagay xildhibaanadii iyo xagga loo qaaday wixii ayaga hadda isku haayaan caqabadaas yarta ee jirta taas meel fiicanaa maraysa in laga baxan jecelnaa insha allahu tacaala oday ka oday ahaan annaga waa arrintaas mar rabaan ka dignay in arrintaas doorasho ka dhacdo oo wiilasheena annaga qof aan jecelnahay male qof aan nacabnahayn male lix wiilaa soo baxday lixdaasi wiil mid kasta waa garab istaagayna hadduu mid soo baxo doorashadana waxaa iskale boqol afartan iyo sagaal xubnood oo xildhibaanada iskale oday shaqo kuma leh weriyi shaqo kuma leh shacab shaqo kuma leh odaygaabu waxa ku leh xoogaa tala bixin inuu yidhaahdo hebleeyo hebleeyo hebela xoogaa ila roo meesha codka u badiyo odaygaaba dhihi kara oo laga dhegaysanayo laakiin dadka kale ma leh inay ka dhursugaan oo doorashadaasi oo aan rabno hur iyo xalaal inay noqoto ay noqoto si balansi ay u wada dhacdo si oo dadka dhan wada arkayaan maalin xar dhale ee lagu wada doorto soomaalida kale iyona koonfur galbeedna taariikhda u gashaan rabna anaga ka oday ahaan fargelin baa la sheegaya fargelin idin ka muuqataa odayaalahaan xagga dowladda
taas hore ayaa u sheegnay waxaa la yidhi sadar qor su-aalka dhan annaga hore ayaa u sheegnay arrintaasi waa ka wada hadalnay laakiin waqti xaadirkan ma jecelin inaan ka wad- ka hadalno arrintaasi oo horeyna waa u sheegnay hadda waxaan sheegayna oo taagan waxaa waaye in doorashadii dhacdo in wiilasheena oo wada faraxsana madna la doorto madna wax soo waayo afartan iyo sagaalkaas boqol iyo afartan iyo sagaalkaas codna lagu kala baxo annaga intaasaa hadda muhiimadda noo ah wax kale lasoo dhaafi eh, oo annagaba horey ugu hadalnay waktigooda lasoo dhaafi fargelintaasi oo aan sheegnay ahayd xildhibaanada la qaaday horey u sheegnay taas madaxweynihii meeshii joogay la jujoogay meesha laga saari marka waxaas oo dhan hore loo soo maray hadda ayagaaba isku hayaan oo hooshii gacanta iskula jiraan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii barlamaanka ayagaaba isaxaysa marka ayagaan leenahay ilaahay ha u fududeeyo annaga hadda hoosheen waa noo toosan tahay biidn illaahi kariim sagaal iyo tobanka wiilashaan hoolkaas waa wada imaanayaan biidn illaahi kariim doorasho ka dhici doonta annagoo faraxsan odayaasha oo is leh mirihii aad abuurteen waa bislaadeen waana lagu noolanaya waa ujeedaa hadda kuwaan meeshaan eh, gabar oo naga tarsan ayaa juhdi badan gelisay qurxiis waa ujeedaa shalayna busta ka kacays ay geedaa ku yaal waa mirihii annaga soo dhisnay waa ku faani karnaa wixii annaga usoo dhibtoonay oo xaasaskan aan uga wada maqanahay lix sano laba iyo tobankii inta dhexdooda xamarna guriyaan ku leeyahay baydhawna guriyaan ku leeyahay hal habeen gurigeena ma seexan odayaasha waa boqol nin jira ku jiro xasan cumar awliyaad wuxuu jiraa afartan eh, sagaashan iyo lix sano jira iskaabul waay waxaan iskaabul u noqonay waddankan inay dawlad ka dhalato waay waxaan u taagnahay ma aha wax kale eh, cid nagu bilaysa maaha oo waxaa waaye waxaan u taagnahay annaga haddaa gurigeena iska tagno waxaan waa ka baxnay aan dhahno idna haysata male laakiin ma rabno inaan guri jiifano oo dalkeena iyo dadkeena wax u dadaala la waayo ma aha ujeedadeena annaga waxaan rabnay inay dawlad dhisanto dawladdii waa noo soo dhisatay tan kalena madaxweyneha naga dhabman madaxweynena sagaal iyo tobanka insha allah waa helaynaa biidn illahi kariim adigaa mudan
horseed international hospital
kuulan huraana qoralunka mooday tegiharaab xarun caafimaado hagaagsan lankito wanaag hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'ii hool suubanaan hufnaan i adeeg dhaqaalahan hagagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shalce dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaado dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama ma e qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi eh oo la kinka diyaari casri daawo door eh
iyo waxaa halka meelasayti marahaya guddigeena kalsooniyo ka qabaan odayaalkii dhaqankana kalsooniyo ka qabaan in doorashada koonfur galbeed yeedan dhii doonto sir rasmiye aqoon-yahanada koonfur galbeed yayoona dhaneed kisha waliba welwel badan iyo ku muujeena in doorashada gadaalan dhiyi doonto foos cabdinuur waliba uusan yaafayeenka golaha aqoon-yahanada koonfur godhs waako marasuu ku hadlaha ermoogasayti
waxaan qabnaa inay doorashada waktigeeda aysan ku dhacaynin sababtoo ah doorashadan markii afaraad waay ee dib loo dhigay Ee, waxay toddobiyo tobanka shantii ayaa la keenay shantii waa laga qaaday toddobiyo labaatanka ayaa la geeyey toddobiyo labaatanka waa laga qaaday waxaa la geeyey sagaaliyo tobanka afartaas marba doorashada waxay ku dhacaysay in guddoonka baarlamaanka iyo faragelin kale oo- oo dowladda xaggeeda inay dib ugu dhacaysay sababtoo ah marmarsiyaha ay marmarsiyoodeen guddiga eh, doorashooyinka iyo eh, qaabkii loo dhigay qaab loo qaadan kara ma aha qalabka la sheegaya magaalada baydhabo yaalla waraaqaha baydhabay yaallaan waraaqa xamar loo doonayo ma kuraas baydhabay yaallaan qarashka markino eh, xildhibaanada la- eh, musharaxiinta laga qaaday wuxuu kor u dhaafayaa boqol iyo labaatan kun oo dollar oo maalin dhacdo keliya maalin dhacayso in lagu eh, maaragtay eh, hagaajiyo Eh, runtii waxyaabahaas oo dhan cudurdaar maaha cudurdaarka waxaa waaye faragelinta ayaa dib u dhigaysa qodobka saddexaad oan u jeedno waxa weeyaan in eh, buuq iyo nabadgelyo xumo ay kusoo ziyaaday magaalada baydhabo markii la keenay ciidamadan booliska eh, lagu magacaabayo la keenay magaalada inay ku abuureen magaalada khalkhal iyo walaaho saddexdaas qodob aan u jeedno oo mid kasta culeyskiisa uu leeyahay waxaan dareemaynaa inay doorashadaas aysan u dhacaynin si habsami ah weli kama hayno eh, kusimiyaashii ee dawladii hore ee maaragtay ee waktigeeda dhammaaday oo koonfur galbeed oo hadda ah kusumiyaal inay u dhaqmaayaan sidii wasiiro doorkooda weli shaqaynaya ayaga waa kusumiyaal ma laha awood ma laha saxiix ma laha waxay go-aan qaadan karaan ma laha go-aankan waxaa lagu qaataa ee golo wasiiro oo baarlamaankan uu sharciyeeyo intaba uma jeedno shaksi baa halka laga wadaa xamar la geeyaa maalinta dambe wuxuu la imaadaa wax asaga maskaxdiisa ka maagan yahay dawlad haddaa aragti waa heshiis wadareed oo ummad ay gaartay qof maskaxdiisa wax uu ka keenan laguma dhaqmayo waxaan rabnaa in si sharci leh ee aragti fog leh doorashooyinkaas loo qabto doorashooyinkaas qabashadeeda wax weyn maaha waxay u baahan tahay dhiir dhiiranaan iyo kalsooni in lagu qabo in doorashadaas ay dhacayso marba marka kasii dambayso doorashadaas ay gadaal u dhacayso waxaan hubnaa oon walacna ka muujinaynaa in faragelin ay jirto nooc kasta ay tahay yaydan ugu jirtaa marka in mar kasta ay wax dib u dhacaan wax kasta dib u dhacaan waxay dan ugu jirtaa dadka raba natiijada meesha ka soo baxayso in natiijo la saalixooda ay tahay inay dhacdo haddaysan u muuqin natiijada natiijada ay ayaga danaynayaan ay tahay dib ay u dhigayaan ma natiijo la ogyahay oo soo bixi karta ayaa jirta ha natiijo la ogyahay oo soo bixi kartaa jirta qofka haddii uu caburin muujiyo maalin maalinta kasii dambaysa caburin muujiyo ee waxaa uu ku xisaabtamaya natiijada meel kasta oo u maro sidii uu isku casilay shariif xasan sheekh aadan wuxuu isku casilay tartan baa hortiis yaallay dhowr iyo toban maalmoodaa hortiis yaallay shariif xasan muxuu isku casilay maanta ma sheegi kartiin maya shariif xasan wuxuu isku casilay cadaadis iyo duquutaad ay saartay xukuumadda federaalka maxay yihiin mataqaanaa maya cid sheegi karta hadda mala marka tii oo kale ayaa la raadinaya si ay u dhacdo in musharaxiinta musharax ka mid a berrita uu soo istaago oo u dhaha waa ka tanaasulay sababaha jirana waa sababo aan maarkin oo bulshada hadda aan usoo bandhigi karin marka ilaa heerkaas laga gaaro haddii la sugaayo doorashada ma dhacayso two thousand eighteen ma dhacayso two thousand nineteen inay dhacdaa laga yaabaa oo markii xildhibaanada baarlamaanka ay ka dhammaato oo baarlamaan cusub lasoo dhiso ka bacdi madaxweyne iyo baarlamaan cusub laisla soo dhiso taas ayaan u malaynayna inay kusii socoto baasha magacyo kale hadday yimaadaan ka bulsho ahaan iyo ka aqooyi ahaan raalli ma ku noqonaysaan runtii annaga raalli kuma noqonayno ee dib u dhac sagaal iyo tobanka wixii ka dambeeya yimaado waayo sababtoo ah waxay dib u dhac ku ridaysaa shucuubta deegaanadan uu rabo adeegii ee dawlad ay haysay dawladda ee koonfur galbeed ay haysay ay u haysay shucuubteeda ayaa dib u dhac badan ku dhacay waktigan waxaa la rabay in adeegyadii ay socdaan ee dad badan oo qaxooti ayaa ku sugan magaalada ciidamadii halkan joogtay adeegyadooda iyo mishaaradooda ayaa maqan ee waa tii aada ujeedeen gobolka bakool ciidamadiis aan saanadii iyo markino iyo aysan gaarin ee xuquuqdii waxay u helaayeen mushaaraadkooda aysan gaarin weli ee ka koonfur galbeed ahaan oo ee weli aysan markino dawladda koonfur galbeed aysan gaarsiinin waxyaabo badan oo waxaa jira ciidamada halkan jooga oo weli mushaaraadkooda aan waxaasoo dhan waxaa abuuraya dawladnimada abuuraysa dawladnimadii koonfur galbeed ayaa abuuraysa haddii vacuumkaas uu yimaado waxaa imaanaya qalqal nabadgelyo ayaa imaanayso taasna waxay abuuraysaa in magaalada maalin cad laisku baarto ee qalqal ciidamada abuurto ciidamadan waxay ciidan ku yihiin markii ay xuquuqdooda iyo ay helayaan iyo maaragtay waajibaadka la farin markaas ay gudan karaan laakiin haddii xuquuqdooda ay waayaan ciidankaas ciidan gacanta ka baxaya uu noqonaya marka shacbigaana waxaa lasoo gudboonaanaysa nabadgelyo xumo marka taas inta aan la gaarin waa in ma arkino doorashada waktigeeda sagaal iyo tobanka ay loo mudday ay ku dhacdaa musharax musharaxiinta lixda musharaxiinna musharax laga reebi karo uusan jirin oo shahaadadiisa oo haysto iyo in maarkino laga dhabeeyo ee in waktigaas ay dhacdo
arrin waxaa jirto eh, madaxweynaha soomaaliya oo kale maalin arbacaa la doortay ra-iisul wasaare markii la magacaabayo oo federaalka arbacaa la doortay baydhabo hadda eh, waktiga lagu aadinayay doorashada oo dibudhacyada ku yimid waxay wada ahaayeen wada arbaco sagaal iyo tobanka oo hadda aan ka hadlayna waa arbaco maxaa ku duugan meeshaas
wallahi meeshaas wax badan baa eh, inay ku duugan yihiin dhici karta aniga haddii arrintaas aan kaftan ka muujiyo Eh, in eh, madaxda sare ee dawladda ay u haysato inay guuleysanayso eh, waqtiyadaas ay maarkino waxaa la sheegaa sideedaba eh, waqtigii hore dawladdii hore inay qabeen dad mushacwadiin oo u fadhiyey maaragtay xafiisyadooda ee guryaha u fadhiya wax u fiirinaya runtiina ee, madax kastoo waddanka joogtana waxaa lagu xantaa inay qabaan dad markan mushacwadiina oo arrimahaas u saadaaliya marka runtiina ee, xanta jirto ee, ma mooga ee, ama ma moogaan ee, madaxda sare ee dowladda ee, in waxaa laga yaabaa ee, faalintaas ama faalkaas loo dhigay ay ay tahay maarkan muddadaas ku hagaajinteeda in muddadaas la guulaysan doono ee, inay ku hagaajisan tahay laakiin waxaas waxba kama jiraan ee, waxaan dhihi lahaa ee, in qof waliba uu ku kalsoonaado in la doorto shalay madaxda waddankan u talisa doorashoay ku yimaadeen waa ogeed ee, madaxweyne farmaajo waktigii doorashada ay dhacaysay asagoo qof ka mida shaksi ka mida booliiska ee mas-uulkii booliiska ugu sareeya u dhacay ee, ee, xubno ee, door ee, oo aan waxaan idin haynaa oo oo musharaxiina ee, waxaan leeyahay codbixiyaal ah oo booliska ka tirsan ayaa waxaa u codeyn doonta ee, madaxweynihii hore xasan sheekh in arrintaas sababta in laga wareejiyo dhammaanteeda doorashada xaruntii booliiska marka taas qofkii ilaabay maanta inuu haddana faragelin noocaasi sameeyo runtii waxaan dhihi lahaa berrita waxa soo socda ayuusan ogeyn berrita waxaa soo socda doorasho taas la mid eh laba sano kabad kadib marka in taasi ay soo socoto ee maskaxdiisa oo- waxaan u malaynayaa inay ka maqan tahay ninkii shalay wixii uu ku andacoonayo maantana raba inuu asaga meel mariyo runtii waxaan dhihi lahaa aniga arrintaas fool xumo ee, ama kale ee, weji gabax usoo ziyaadiya ummadda soomaaliyeed madaxdeeda sidaas inay u fikiraan ee, runtii waxay nala tahay yani aragtideenna aragti ka gedisan aragtida aan ka qabnay mas-uuliyiinta waddankan ugu sarreysa inay noocaas u dhaqmaan
bakhaarka walaalaha idaale warsam wow may walkun afkale roge walaaw sanka jer meet walaaw walaalan raashin layu walaalan i bagaas layu haan raashin i bagaas leh ha bakhaarka walaalaha idaale maa haa weliba jabli tafaariqu jamli tafaariq bu ha ha ha maasha allah weba guri wagaa lisdhe waa kii baryoonu barshayde widaay widaashee kuwiinyin wangaalnu humbo ku wiinte wali luwaydiyaayay luwaaysanaay way helay bulsooyi waali waayel dhatiyo bakhaarka walaalaha idaale kooya walba raashin sheegdaay in walba bagaashaaye dhatiyo oo walba aan kuma ogonayn inkaseedaa bakhaarka walaalaha idaale wala bakhaarka walaalaha ilaaliyaa bal ha kooba maaw ma ilow walaagahoo una siinka dadaarna war ku mid ahaa sida bariis aadi bariis hamse basmati oo nooc walba leh sokor ii weliba ii saliid oo leh labaatan saddexda tumunla bur nadiife burbur iyoonay huunan lahayna baase shal ee dhadheer makarooni feeni iyo go-
madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaafa iyo weliba uu siinaya ka uusa ku hadali arrimooyinka la xiriira amniga ee gaalkacyo iyona guud ahaanba gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan maamulka us-hogaanka haya ee galmudug madaxa wasiirada xildhibaanada iyo saraakiisha saxaafadda dhammaantiin aada iyo aad baad maaragtay u mahadsantihiin Eh, waxaan idinka mahad celinaynaa sida wasiirku uu sheegay inaad noo timaadeen oo maanta ay noo tahay markii ugu horreysay oo saraakiil isku dhafan oo galmudug yahay isku timaado amnigu waa wax wax kasta ugu horeeya hadda ka bacdina sida wasiirku uu sheegay xarun boolis oo lagu soo xirto oo la isugu yimaado oo warka lagu kala qaato oo subax walba raboorta matinaale laga diro ayaan ka rajeynaynaa in la dhiso insha allahu tacaala aada iyo aad baan maaragtay eh, ugu faraxsannahay ciidanka booliska oo maanta jira ma yara kun iyo dhowr boqol oo nin annagoo haysana inaan maaragtay iska kala maaragtay eh, habacno looma baahno waxaan rabnaa in marada ka jafarno ciidda istaagno dadka ee waxu qabano dadka waa dad runtii fiican dhinacna soo bahaloobayo sidii shbiliinkii loogu soo celiyay aada u adag tahay laakiin aniga waxaan aaminsana inaad shbiliinka u soo celin karto soo fadhiisan kara cadowga inay iska ilaaliyaan la bari kara magaalooyinka arrinta cadowga waxaa loo baahan yahay in la wacyigeliyo guddoomiyaasha degmooyinka hooyooyinka dhalinyarada kulligood in lagu wacyigeliyo sidii nimanka loo wada ilaalin lahaa oo gurigay kusoo degaan iyo meeshay maraan looga rabool bixin lahaa maalinta dhaweyta waa ragnahay gurigii sidii lagu helay si un waxay ahayd sufa ah ma ahayn ku talagal haday ku talagal ahaan lahayd oo subaxa laftiisa la heli lahaa waxay ahaan lahayd wax fiican laakiin si un maaragtay runtii laakiin gabdhaha ka shakiyey oo waxa sheegay saasoo kale la rabaa mid walba in la gelisiiyo si wax ka ay ka shakiyaan ay u sheegaan iyaga waxaan ka mahad celinaynaa maalintii dhaweyta operatinkii ahaa oo aada ka hor tagteen aan dad badan ku dhiman sida meelaha qaarkood xamar iyo ka dhacda xamar weligeed labaatan qof ka yar soddon qof ka yar kuma dhiman qarax intaa leega dhacay laakiin annaga ilaahay waa naga ladifay waan ognahay qaarna sidaan uga badbaadnay baabuurkii daabuurka meesha ka tagan waa ka badbaadnay markii horena si looga hortegay waanu ka badbaadnay ilaahay hanaga badbaadiyo dhowr qodob ayaa maaragtay ugu weyn waxyaalihii runtii aan idinku yeernay isbarashada iyo isdhexgalka ka sakow waxaa loo baahan yahay in ciidanka booliiska oo aan ogahay inuu kala habqan yahay kala maqan yahay si la isugu keeni lahaa oo haddii qaar mashquul yahay aan kulli la isku keeni karin inta badan la isugu keeni lahaa laakiin nin walba inuu wacyigelin ugu yaraan laba asbuuc saddex asbuuca maro ta la isu keeno ama xaynba meel lagula shiro lagu wacyigeliyo ama iyaga inta la isku bedelo kuwa la keeno haddana meesha cidkaa la geeyay haddana la keeno lagu talagalayo waa aada bay muhiim u tahay horta inay gartaan dadkii in shaga la aadahayo waan ognahay si ku kalluusan yihiin waa ognahay kala maqan yihiin taas waa mid midda isbarashada iyo isdhexgalku waa muhiim in ciidamada la kala bedelo oo dadku ma ogtahay ciidanka iyo shaqaalaha iyo meel hadday joogaan familiar bay la noqdaan dadka marka iyagay shacabka la kala garan waayo isku mid mahayaan marka dambana isku mid bay noqonayaan haddii aan hadba wejiyaal cusub aan la keenin oo qaar la bedelin oo qaar la keenin ay dadku maaragtay aysan isdhexgelin isdhexgal waa loo baahan yahay iyo kuwa halkaan jooga qaar xagga la geeyo kuwa xagga jooga halkan la keeno marka horena sidii ay suurtagal tahay tababar la isugu geeyo xero ay muddo wada joogaan si ay dadkii dad shaqa walaala u noqdaan u noqdaan ayaa loo baahan yahay qodobadaas ayaa ugu weynaa wixii aan isugu yeernay in hadda dadka si aysan u hoyi kacila qaar waa laydinka tegay u oran hadda waxaa noo soo socota oo bisha labaad meelahaas imaanaysa toddoba boqol oo askari oo kale toddoba boqol oo booliis annagana jirtaa haddaan booliis saldhiga ka dhiganay booliis daraawiisha midkaa ka dhiganay annagana jirta saddex booliis stationna waa la dhishaya meelahaan ka dhisnaan ayana anaga laga rabaa injineeraal soo dirayaa meelihii laga dhisi lahaa anagana ka rabaa qalabkii waxaan noogu badan waa ognahay waa gaadiid dareyska asaga hadda waxay ugu yidhahdaan qolada booliisku waa idiin soo diraynaa bashiir yaa maanta jabuuti jira janankii markay yimaadaan soo laabtaan in maaragtay faystada booliiska lagu galo in ka badan siaan kusoo qaadan lahayn baan ka fakari doonaa insha allah muhimmadda ugu weyn waxaa weeye oo maanta aan jeclahay inaan idinku geesinimo geliyo waa la khayr hayaa gobol barwaaqahan joognaa hadda ka bacdi isku hallayn baa jirtay isku hallaynta haddaan iska dayno yaa waxbaan helaynaa waa noolaanaynaa isku hallayntii baan caadatan waa ugu badatay inu- iyanu- waqtigeeda nagu dheeraayo inaana waqti dhuus dambe wax dambe aanaa sugine isku tashanno dad noqonaa loo baahanya dowladda dhexe xoogaha iska jirjiro laakiin waa iska heshiin doonaa wax fog maaha waa iska imanaysaa laakiin sideedaba inaan isku tashanaa loo baahanya inaan waxayga la soo baxnaa loo baahanya waxaan idinka codsanhayaa marka ugu horeysa weliba gobolada booliska gaalkacyo degmada la shaqeeya degmada iyo adigu haddaydan isku xirnay wax fiican maa degmada hadday cashuur qaado waxun baa laga helaa cashuurtana waa nidaamin doontaa waa nidaamin doonaa adinkana waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaa waxaa kaloo laydinka rabaa inaad soo saartaan haddeerba ama wasiirkay jirtaa haddaan kuwa cusub oo la harayno daraawiishtaa ka qaadanayno ugu yaraan lixdan boliisa oo dhalinyaraa wax qori tagaan oo turbitaaliyan ka dhignaa rabaa oo cashuuraha ka shaqeeya saad selection usoo samayn lahaydeen oo isugu keeni lahaydeen oo training gaara loo siin lahaa ayaa loo baahanya inaad soo ururisaan oo dadkaa keentaan turbitaariyada ciidanka turbitaariyada taraafikada in la xoojiyo si loo qaato baabuurta iyo waxooda iyo cashuurahooda loo kontaroolo haddaanan cashuur qaadan waa dhimanayna cashuur la-aan baa halkaana dhigtay si cashuur lagu qaadana booliis waa loo baahanya inta meelood wax naga soo geli karaan ciidankii ka howlgeli lahaa annaganaga ka raba waana u diyaargarowdaan waa in aada loo soo hormariyaa sida ugu dhaqsaha badan in la helo koorsiyaa idiin furmi doona ama bannaan ha loo aado ama gudaha loo jooga waad ka qaybgeli doontaan aadna waxaan ugu dadaalaynaa in koorsi fiican oo dadka wax lagu soo baran lahay dhalinyarada aad soo diraysaan oo tuubitaaryada way noqdaan kuwa wax qori yaqaan taasaa aada muhiim u ah taraafikada sidoo kale haddii aanan intaa isku habaysano waxay ila tahay inaan meel ugu dhaqaaqo si aan meel ugu dhaqaaqno intaas inaan diyaarsanaa la rabaa
guud ahaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo intaa ka gebagabeeyanaan tiradan kulmaana kokaalnimada saasiyana imaanaa alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Hey
haye halku hado unuleysiifno askalaban habahara unuleysiifno askalaban habahara haye hatoy haye haku hanoy haye hatoy haye haku hanoy hakaway baydaba udur iyo waajid yurkudkaagasti soor hakawdidmay dhaafeen dubina agoydinbaluur reebtii marka iyo baraabe jarabooteediis jaraale afadii goryoole ogolniin gubato habuuganiin bislaado hoolaaganiin taagaan iyoniin haboo heebtii marka iyo baraabe jarabooteediis jaraale xaafadii goryooley hogolnin gubato habuuganin bislaado hoolaaganin taagaan iyeni haboo haye haku hano haye hatoy haye haku hano howlihii shalay nusqaanti hadda kooy dhammaystirnayna humaanta nooleeto haye hado haye haku hano haye hado haye haku hano howlihii shalay nusqaanti hadda kooy dhammaystirnayna humaanta nooleeto haye hado haye haku hano haye hado haye haku hano
hatoy haye hako hanoy tirhir qurashi han hanoy